maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya si isdabajoog ah usoo gaarayay xubnaha ugu waaweyn siyaasiyiinta mucaaradka ee ku maqan dalka dibaddiisa iyaga oo la kulmaya kuwa xamar horey usii joogay xubnahan oo ay ku jiraan kuwa xilal sarsare ka soo qabtay dowladda federaalka ayaa si cad u diidan hanaanka uu xasan sheekh wax u wado iyo mashruuca doorashada qof iyo codka uu ku sheegay mucaaradka ayaa shirkooda kaga hadli doonaan arrimo badan oo ay ku diidan yihiin madaxweynaha dowladda federaalka oo ay ka midka yihiin wax kabedelka uu ku sameeyey dastuurka ay ku dhaqmaan iyo doorashooyinka iyaga oo la filayo in ay intaasi kadib soo saaraan war-saxaafadeed ay ku midaysan yihiin mucaaradka waxay sidoo kale la kulmayaan shisheeyaha si ay xasan sheekh ugu cadaadiyaan in uu ka soo laabto dhabaha uu qaaday